wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa deegaanka istanbul oo dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ka samaysay dhireen loogu talagalay yareynta dabeesha iyo isbeddelka cimilada oo saameynba aan ku haysa qaar ka mid ah deegaanada jubbaland qaar ka mid ah dadka deegaankaasi warbaahinta la hadlay ayaa ka mahad celiyey dhireentan loo sameeyey waxaan ku noolahay istanbul maasha allah wasaaradda deegaanka aad baan ugu mahad celinaynaa waxay noo keentay geedo oo markii horena asbuucii aan sanadkii horena geeday na siisay waa hadda kuwaa arkaysaan oo cagaaran haddana waxay noogu deeqday ilaa iyo boqol geed maasha allah weliba wasaaradda waxaan leenahay geedaha way noogu yaryihiin ha inoo soo badiso luuq kasto iyo meel kastoo aan marayno in geed nooga talaalaan rabnaa ayadaa wasaaraddeennii ah ayadaan wax kasta ka rabnaa ilaahay aan wax kasta ka rabnaa laakiin ayadaan wax kasta ka rabnaa istambuulaa joogaa dhirta inaan waana anfacde waa aada u mahad celihina inkastoo deegaanka annaho dabeelaha iyo waxaa xeeska hoos aanou anfacay alxamdulilah ciidiid suleymaan xaashi wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland ayaa sharaxaad ka bixiyey muhiimadda ay deegaanku u leedahay dhireenta sida aad ka warqabtaan wasaaraddu waxay in muddo a ku howlanayd dhiraynta iyo in la soo celiyo bilicdii iyo quruxdii deegaanku lahaa ee dhirtii ka baxday deegaankan sidii dib loogu soo celin lahaadoo ay baycadda iyo quruxdeedii deegaankan iyo jubbaland oo dhan ay dib ugu soo noqon lahayd bay ku mashquulsan tahay shuruucan maanta aan dhirta ku tallaalayno waxaa wasaaradda gacan ka siiyey hay-adda ji aysad mana aha markii koowaad waa markii labaad oo hadda dib u dhirayn laga samaynayo xaafadan istanbul dadka idhibiyada ah ee degan deegaankan istanbul iyo luglow ku hareeraysanna laba jeeroo horea laga sameeyey buuladan buula bartiro waa laga sameeyey haddana waxaa dib looga samayn doonaa magaaladan guryaha cusub ee la dhisay ee loo dhisay mashruuca durubal solutionka oo dhowaan la qaybin doono guryihii ugu dambeeyey dhammaanna dhirtii lagu dhirayn lahaa wasaaraddu diyaarisay waxaan dadka soomaaliyeed ku boorinaynaa inaynu qaadano qorshe ah in qof waliba geed tallaalo si aynu uga hor tagno saamaynta isbeddelka cimiladu ku keento xilliyadan oo kale oo hadda xilligii jiilaalka ah aynu gallay xilligii dayrtaa dhammaaday jiilaalkii baynu hadda ku dhex jirnaa dabaysha maanta dhacaysa ee aad aragtaan iyo maalmahan oo dhanna socotay sababta keentay waa isbeddelka cimilada waxaynu u baahannahay mar walba inaynu isbeddelka cimilada sidii aynu ula tacaali lahayn oo loo yarayn lahaa khasaaraha dabaylahani keenaan inaynu ka shaqayno wasaaraddana gacan kaga siino si kastaba ha ahaatee saameynta ugu badan ee isbeddelka cimilada ayaa laga dareemayaa deegaanka bannaanka ka xiga magaalada kismaayo islamarkaana ay wasaaraddu ku howlan tahay dhareynta deegaanada fogfog ee jubbaland